hay-adda udgoon foundation oo kaashanaysa bulshada ku dhaqan magaalada gaarisa ayaa dhiigbixin ka samaysay magaalada taasi oo lixdii bilood ay mar samayso udgoon foundation dhiiggan ayaa loogu deeqayaa isbitaalka weyn ee magaalada gaarisa ee gaarisa general hosbital sida ay nooga warbixisay wakiilka haweenka ismaamulkan gaarisa udgoon siyaad kuno oo ah madaxa udgoon foundation asalaamu calaykum maanta waxaan ku kulannay gaarisa primary annagoo leh dadkiina u soo baxa oo dhiiggiina u shuba maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay aan u baahan dhiigga isbitaalka baa codsi doo dirsadeen inuu dhiig uu jirin bankska sidii caadada noo ahayd iyo dadkii reer gaaris oo isjeclaayeen maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysanno oon maamooyinkaas u gargaarno iyo dadka xanuunsan maamooyinka besmaa dhiigga marka kaydiyo wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdega u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo waa aayad qur'aan ah suuratulmaa'ida ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay hal qof haddaa badbaadisid waa adoo dadkao dhan khalqiga badbaadisa marka annaga dhiigaa sadaqaysanaynaa udgoon siyaad wakiilka haweenka ee dowlad goboleedkan gaarisa ayaa u mahad celisay dadka xilli walbo dhiigga bixiya ee ku garab istaaga arrintan dhakhaatiirta gaarisa iyo dowlad goboleedka ismaamulkan gaarisa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka ila taagnaa weligoodba dhiigga nala bixin jiray waxaan rabaa inaan u mahad celino takhaatiirta istaalka weyn oo gaarisa waxaan rabaa inaan u mahad celino gabanaha iyo tiimkiisa iyo county governmentka oo iyagana na garab istaagaan mar walbo waxaan rabnaa inaan u mahad celino youthka uu weyn yahay cabdinaasir seven seven oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray waxaan rabnaa inaan u mahad celino st johns ambulance oo iyagana mar walba dhiigga nala bixiyo iyo qof walba oo issoo bixiyo oo ismuujiyo oo leeyahay dadkaan caawinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin gaariso reer gaaris baa leh gaarisana waa inay u istaagtaa reer gaariska walaalahood waxaanan garabkeen u joognaa oon dhiiggeenna mar walba u shubnaa inaan walaalahana garab istaagno marka dad isjecel oo isku duubanaan noqono walaalayaal soo baxa wax dhiiggaaga caafimaad inaa ka qaada ma ogiyo ma suuxaysid dhiiggana lagaama miirano maxaa waaye dad muslimkaa ku sadaqaysanaysaa dhallinyarada waxaan ku goobaadinaynaa inay mar walbo kii bixini karin iyo kii bixinaayaba inuu iskeeno kii bixini karina inuu nala taagnaado oo oo uu arko inaan dhiig bixinayno kan bixini karana inuu dhiiggiisa sadaqaysto shukran dhanka kale xildhibaanka garisa township majadeqow oo ka mid ah dadkii bixiyey dhiiggiisa ayaa bulshada ugu baaqay inay dhiigga la bixiyo si loogu caawiyo kuwa u baahan
udgoonna waan ku mahad celinaynaa waan u mahad celinaynaa maarata maadaama ay programkan ay sanad walba last four years waxaana ka codsanaynaa inay waddo reegaarisna uu dhaqan u ahaado inuu dhiig bixiyo ma aha dhiig haddaa bixiso inaad wax kaa nusqaami kolley waxaan filaynaa siday takhtariinta leeyihin inaa wax kusii siyaadi marka waxaan leenahay reegaarisow magaaladan waa joogtiin hosbitaalkan waa hosbitaalkeeni dadka dhiigga u baahan waa dadkeeni inaan mar walbaba inaa inta iska imaato adoo kalaxa socoto adoo ruux saaxiibkaa la socoto dhiigga aa bixisaan bishii soo socoto waxaa jira taarikh afar iyo toban international blood donation day ayadana waxaan naga codsani bil ka bacdi hadda inaad imaataan khaasatan madaxda waddanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointed-ka ah inay inta imaadaan ayagana maalintaasayto kasoo qayb galaan sifa ay tusaale ugu ahato ummadda iyo bulshada magaalada degan marka intaas hadal kusoo koobi bishaar axmed dhaqane warbaahinta sta garisa